hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa kuunqoys oo barakacyaal iyo danyar anaskajara oo ha ku bogtaali gobolka shabeellada hoose gargaaranka qeybadi deegaanka garasbaaley gaar ahaana waxda galmudug qoysaskunya way bahasaamee abaarti iyo fatahado alniino ee dalka ku dhihi dhammaadkii sanadkii hore ee labada kun labaatiyo sadiida qaybinta gargaarka weyba goobroog ku hayay agaasimaha waxda gargaarka ee sodma iyo xildhibaan daahir amiin jeesow qaybinta gargaarka kureed xildhibaan daahir amiin jeesow iyo weyba hay-adda sodma uusan kuma hadnagay sidiyo marwalba garab surunyin dadka dantiyar iyo weliba haanbaahiyo gaarka ee qaba xaafad ka mida xaafadaha garisbaalle xaafadda galmudug waaxa koowaad mahadsanid gudoomiyaha waaxda iyo agaasimaha hay-adda masiibooyinka dhinaca gargaar bixinta u qaabilsan waxaan u mahad celinayaa deeqdan maanta halkan lagu bixiyey ay muxuu ahay na soo gaarsiiyeen walaalaha hay-adda sodma muxuu ahaay ummadda soomaaliyeed masiibooyinka iyo dhibaatooyinka ku dhaca ka gargaaro aad baan ugu mahad celinayaa agaasimaha ama guddoomiyaha hay-adda maxamuud macalin iyo walaashay agaasimaha qaybta samafalka u qaabilsan maanta cuntadan kunka qoysa soo gaarsiiyey runtii waa wax aad iyo aad baahi weyn loogu qabay dadkan haddii aan warbixin idinka siiyo waa dadkii ka soo barakacaya aqbiro weyne kebhereed galoweyn eedadeela ama biyaha soo barakaciyaan aliyooda soo barakacayso biyihii fatahaadihii ama colaalo horeha ku soo barakacaan waxyaabo badan oo isbiirsada ayaa ku soo baraka oo aan sidaan oo kale dadku ugu deeqi jirin maanta maalinba baahidayna qof ay qabanaysaa maanta annagayna haysaa dadkayna ay haysaa kun qof oo tabaalaysan dad dadka ugu liitaa ayaa maanta meeshaan waxaa lagu gaarsiiyey nin walba loor qamadiah iyo iyo kiish muxuu timida hay-addu waxay ka fog tahay marnaba waxay ka fog tahay waxaa layidhaha masuq maasuq runtii dadkan halkaan meesha oo maanta wax loogu qaybinayo nin walba raashiinkiisa saa ku fadhiya annagana intaan ka baxayna marka waxaan leeyahay hay-adda sodmaa ha la gargaaro si ay u gargaarto dadkeen
agaasimaha waxda gargaarka sodma sahare cali yuusuf iyo sheegtay in hay-adda sodma iyo marwalba anteeganta kaalmayowka dadka dantiyar ee ka dhaqan soomaaliya garisbaaley waaxda koowaad xaafadda la yidhaahdo galmudug oo aan maanta ugu qaybinayno dad barakacyaala oo ka soo barakacay deegaanka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada walaweyn doonyaale iyo tuulooyinka ku hareeraysan dadkan oo hay-adda maaraynta masiibooyinku maanta ay la soo gaartay macaawino ka kooban timir iyo qamadi oo nooga yimid dowladaha ruushka iyo dowladda sacuudi carabiya oo loogu talagalay baahida kajawaabista iliinada iyo daadadka dadkii ay fatahaadda waxyeeleeyeen oo ay dadkaani qayb ka yihiin mudana xildhigan dadkan aad aragtaan waa dad baahiyo kala duwan qaba ma haystaan hoy ma haystaan ma haystaan gabaad waxa ay dul degan yihiin dad ayay dul degan yihiin marka waxaan rabnaa dadkan in hay-adaha caalamka iyo kuwa maaragtay deeqbixiyaasha ay dadkan sidaa ugu fudud ay la soo gaaraan macaawino intaan ka badan iyo hoy waxaa qofka bili-aadanka ah ugu daran waa hoyga iyo biyaha ma haystaan intaasna waxaan rajaynaynaa in loo heli doono ka hay-ad ahaan annaga sodma wixii aan ugu talagalnay kunkan qoys maanta sidaad aragtaan waan la soo gaarnay waxaana diyaar u nahay inaan ka jawaabno baahi